xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk oo maalintii shalay oo jimce ahayd la hadlay saxaafadda ayaa xusay in caalamka xukuumaddiisa ay u fadhiyaan loolanka ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo shacabka ku mabdaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo doonaya in dalka laga hirgeliyo maamul islaami ah oo aan ku dhaqmin dimuqraadiyadda ah sida ay ugu dhaqantay dowladda federaalk oo kale waxa uu tilmaamay xasan sheekh maxamuud in looga fadhiyo inay dalka ka saaraan waxa ugu yeeray argixisada una dhiso dowlad dimuqraadi ah taas oo ah dowlad ka hor imaanaysa shareecada islaamka hadalkan ayaa muujinaya sida xasan sheekh dagaalka uu kaga jiro soomaaliya aanu ahayn dagaal soomaali leedahay balse uu u fuliya ajanda dibadda looga soo dhiibay oo ay karkarinayaan dowlado shisheeye oo nabad iyo barwaaqo la doonaynin shacabka soomaaliyeed caalamku maanta marka rajo badan ayuu nagu xirayaa wax badan ayaana laga filayaa walaalayaal inaan la nimaado ay tahay waxaana laga filaya badankooda waa wax annaga soomaali haddaanaa nagu xiran caalamku wuxuu naga filayaa argagixisada dalka inaan ka xoreyno ayuu caalamku naga filayaa caalamku wuxuu naga filayaa dowlad casri ah oo dimuqraadi ah inaan noqonnou naga filayaa aanu istaagno nidaamka casriga ee dimuqraadiyadda
xasan sheekh maxamuud isagaa ku tashanaya ama ku tiirsan dowladaha reer galbeedka gaar ahaan dowladda maraykanka ayaa duulaan kusoo qaaday deegaano lagu maamulo shareecada islaamka kuwaas oo uu doonayay in gebi ahaanba deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka burburiyo laakiin riyadii dhalanteedka ahayd oo ay gadaal ka riixaysa dowladda maraykanka ayaa isbedeshay kadib markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gunta dhisha isaga dhigtay oo ay ka hortagtay duulaanka uu xasan sheekh kusoo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka oo ay maamusho xarakada al-shabaab